dowladda Kanada waxay ku dhawaaqday labada kun labaiyo labaatankii in hal dhibic saddex milyan oo qof ay dalkeeda keen doonto saddexda sano ee soo socota dadkaas waxaa ku jira xirfadlayaal buuxiya shaqooyin badan oo ka bannaan dalkan xisbiga midigta ee conservative-ka ee mucaaradka ah oo inta badan aan la dhacsanayn qaabka dowladda ay ku keenayso dadka qaxootiga ama soogolootiga ah ayaanan ku khilaafsanayn in la keeno dad xirfadlayaala soomaalida aad uguma faa'iidaysan fursadahan lagu keenayo xirfadlayaasha laakiin waxaa jira tiro aan badnayn oo qaab shaqo dalkan ku yimid waxaana ka mid a wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo shelfax oo aan kula kulmay magaalada toronto isagoo ka yimid dalka faransiiska shelfax oo lasoo koray qoys caddaan oo faransiis ah islamarkaana haysta magaca reerkaasi marka laga reebo magaciisa koowaad ayaa marka hore iiga warramaya magaciisa oo dhammaystiran iyo qaabka uu ku yimid dalkan magacaygu waxaa la yidhahdaa shelfax gaayeel shika laakiin maadaama aniga aan soomaali ahay magacaana ay isiiyeen familiga aan la noolay ee faransiiska ah hooyada caddaanka ah waxaan ku qasbanay inaan ka dhigo meesha gaa'eel ay tahay gacal shalfax gacal shika maadaama aniga soomaali ah marka magacaygu dhammaystiran waa shalfa gaayeel shika run ahaantii waddankan waxaan ku imid qaab oo shaqo oo macnaha qofka markuu professional uu yahay kanadiyaanka waxay u baahan yihiin waxaa jirto shaqooyin fara badan oo dadkii waddankan jooga aynan buuxin karin marka waxay u baahan yihiin dad oo maxaan ku irahdaa u shaqeeyo dadka marka waxay fursad siiyaan oo kale waddamo waxaa jirto ay ay la leeyihiin heshiis ay la leeyihiin sida faransiisko kale waddankaana qayb ka mid a ay faransiisku hadlaan marka ayaga waxay ay focus ka saaraan oo ay isku dayaan in ay dad francophonia ay soo qaataan marka waxay tagaan haa afka faransiisku hadlo marka waxay tagaan faransa waxay dhahaan si fudooday dadku u imaan karaan marka waxaan ku imid meeshan shaqo ahaan shaqada way kala duwanta laakiin aniga teyda markaan ka hadlo waxa waaye chef professional ah oo cunto kariyo chef ahaan macnaha kawnan yuusuf oo loo yaqaano u k waa suxufi muddo degan magaaladan toronto sidoo kalena ka shaqeeya arrimaha bulshada wuxuu soomaalida ku dhiirigeliyaa inay ka faa'iidaystaan fursadaha dhanka xirfadda ee looga baahan yahay dalkan mahadsanid xuseen xuseen waxaa arkaysaa dad xirfadla ah oo haddana qaxootinimo raba inay ku yimaadaan laakiin waxaysan ogeyn inay ku iman karaan xirfadooda waxaa jira safaaradaha kanada ay ku leedahay adduunka o dhan iyo website waxaa jira laga ablaygareeyo shaqooyinkan ama maaragtay laga ablaygareeyo haddaan tusaale kaaga soo qaado waxa ugu fudud ay ku yimaadeen dad badan oo ka yimid asia ayaa waxay ku yimaadeen xirfadda la yidhaahdo truck driving oo trade laga dhigay macnaha tradyada waxaa ka mid ah ay ku iman karaan alxamiiste hadduu yaqaano welding wuu ku imaan karaa wuxuu ku imaan karaa insulationka inuu yaqaano wuxuu ku imaan karaa pipefirinka waxa la yidhaahdo oo waxaasoo dhan waa farsamo gacan farsamooyinkaas gacanta oo kale waxaa looga baahdaa gobollada alberta oo kale iyo b c oo kale waxaa laga yaba qofku inuusan ogeynba inuu xirfaddiisa uu ku soo shaqo tegi karo markuu xirfaddaas uu ku ablaygareeyo uu ku soo shaqo tago halkan wuxuu imaanayaa isagoo baasaboorkiisii wata ayaa halkan waxaa laga siinayaa work permit warqad ogolaansho oo shaqo sanad markuu shaqaystana waxaa la siinaya deganaansho saddex sano kadib ama afar sano kadibna waxaa laga yaabaaba inuu noqdo kanadiyan waxaa jira annaga hadda waddankeena xirfadaha sida rinjiilaha oo kale alxamiistaha oo kale isma moodaba inuu inuu leeyahay aqoon xirfad inuu leeyahay uu ku shaqaysan kara isma moodo xirfadla waay qofkaasoo kale waa looga baahan yahay kanada inuu ku yimaado xirfaddaas oo dad badan oo soomaaliya ay yaqaanaan waxaa ka mid a dadka sameeya carpenterka dadka la yidhahdaa ka mid ah ee guryaha dhisa ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah rinjiilayaasha ka mid ah waxaa ka mid ah alxamiistaha ka mid ah waxaa ka mid ah makaaniga ka mid ah oo aad looga baahan yahay waddankan waxaasoo dhan xirfadahaas qofkii leh wuu iman karaa waddankan si wuxuuna ku iman karaa isagoo xirfadla ah mushahar badanna wuu qaadan karaa shalfax ayaa u k la qabaa inaysan adkayn in qofka uu halkan ku yimaado qaab shaqo isagoo ka soo dalbanaya dalka uu joogo si uu helo shaqo ku habboon xirfadda uu leeyahay kanada fursadooyin fara badanaa ka bannaan haddii qofka uu profession leeyahay xirfad ha sorry xirfad uu leeyahay qofka immigrationka waa uu geli karaa wuuna soo dalban karaa keliya waxaa lagaaga baahan yahay in ay ku hubiyaan qofka aad tahay iyo profeshonkaaga iyo shaqadaada oo xirfadaada waxa ay tahay haddii aad xirfad leedahay waddankan sida ugu fudud ayaad ku imaan kartaa ayagaanaba ku maalgelinayo ayagaana maxaan ku irahdaa kaaga caawinaya xitaa warqadaha xuseen nuur xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo